halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkanna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan oo waxaannu ku soo aragnay warqaddii koowaad in kiniisaddu ay go'aan ka gaari weysay waxyaabo badan oo ka dhacayay gudaheeda kiniisaddiina way isgarwaaqsatay waxayna aqbaleen taladii rasuul bawlos uu u soo jeediyey markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan maaddooyinka ay ku sallaysan tahay ama aan ku salleeyey inaan doonayo inaan qaadin u ahaado ilaah waxaanan ku soo gunaanadnay aayaddii kow iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad waxaana aayaddu ay leedahay haddaan soo koobo sida tan sidaas daraaddeed annagoo garanayna cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa laakiin ilaah waannu u muuqannaa waana rajaynaa inaannu qalbiyadiinnana u muuqanno haddana wuxuu isticmaalay bawlos ereyga cabsi oo tarjumada dhabta ahi ay noqonayso bakdin waxaa markaasi halkan yaalla waxyaabo badan oo kitaabku uu ka leeyahay cabsida rabbiga waxaa laynoo sheegay in cabsida rabbigu ay tahay bilowga xikmadda sida ku qoran kitaabka mahmaahyada cutubka sagaalaad aayadda tobanaad haddaba ragga daabacsan ama xorriyadda jecel ayaa waxay la tahay in ilaah uu yahay sida mid aan laga baqin waxay ka dhigayaan sida inuu yahay odo wanaagsan oo beeldaajiye ah oo lagu kalsoon yahay qolyaha daabacsan ama liberaaliska ah waxay rumaysan yihiin aabbannimada caamka ah iyo walaalnimada caamka ah ee dadka dunida hase yeeshee miyaad garanaysaa in ilaah uu leeyahay sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka tobanaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan waa wax aad cabsi u leh in lagu dhaco gacmaha ilaaha nool haddaba aabbannimada caamka ah ee ay rumaysan yihiin kuwa liberaaliska ah ayaan macno lahayn waayo ilaah lama mid ahan aabbayaasha bini'aadanka oo aad xitaa taladooda diidi karto welibana aad guulaysan karto haddii hadalkooda aad diiddo waayo iyagu waa bini'aadan dadka dunida waxay ku walaaloobi karaan ciise masiix laakiin ma ahan inaan dadka hadalla macaan runtusa ka fog kula hadalno ma ahan inaan dadka ku wacdinno hadallo soo jiidasho leh laakiin aan ficil ku sallaysnayn ilaaheennu waa quduus waana xaq ilaahan quduuska ah ayaa welibana ku jecel waana ilaahan quduuska ah kan doonayo inuu ku badbaadiyo laakiin saaxiib haddii aadan u imaanin ilaah oo ugu imaanin siduu doonayo mar unbaad ka hor muuqan doontaa maalinta xisaabta bawlosna wuxuu leeyahay sida ku qoran isla aayaddii kow iyo tobanaad annagoo garanaynaa cabsida rabbiga ayaannu dadka aaminsiinnaa waxaa jira wadaaddo badan oo aan dadka kala hadlin cadaabta imaanaysa waxaase ay kala hadlaan in ciqaab yari ay imaanayso oo xukunna uu jiro sababtaasi aawadeed iyadoo ay taasi ugu wacan tahay ayaan dad badaniba war u haynin in xisaabi ay sugayso ciise masiix baa wuxuu leeyahay waxaan u imid inaan doon doono kuwa lumay ama dembiilayaasha waxaanse saaxiib kuu sheegayaa inay naxdin badan tahay in lagu dhaco gacmaha ilaaha nool waxaan u baahannahay inaan ka cabsanno ilaah waxaan kaloo u baahannahay inaan garanno inaan isaga hor imaanayno mar ay noqotaba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan annagu haddana iskiin ammaani mayno laakiin waxaannu idin siinaynaa waxaad aawadayo ku faantaan inaad lahaataan waxaad ugu jawaabtaan kuwa wejiga ku faana ee aan qalbiga ku faanin marka dhanka kale laga eego haddii aad ka hadlayso talooyinka nuxurka leh ee ilaah waxaad sidaas u yeeli kartaa qaab jacayl ku ladhan yahay mase ahan inaad dardar cusub iyo jahawareer ku raadiso soo saaridda runta ilaah haddaba waxaan u baahannahay inaan maanka ku hayno oo aan caddayno in dadku aad baadi u yihiin marka aynu sidaasi leennahay is-ammaani mayno waxaana loola jeedaa isku dayi mayno inaan caan noqonno waxaan had iyo goorba ka cabsadaa sida dadku ay baryaha kani uga hadlaan ilaah waxay ku hadlaan hadallo ay ku soo jiidanayaan qofka oo waxay raadinayaan in dadku ay u urdabcaan waxyaabaha ay ka hadlayaan iyadoo dantooduna ay tahay mid aan meel dheer jirin waxaan idinku leeyahay haddaba dhegaystayaal haddii aadan masiixa wadanin heli maysid degganaanta maanka ama maskaxda ee aad doonayso waxaana tahay dembiile ay cadaabi sugayso waxaad u baahan tahay waa masiixa haddaba hadalladan haddii dadka aad kula hadasho ayaa waxaa cad inaadan caan noqonaynin laakiin waxaad ku hadlaysaa hadalladii ilaah haddaba isku kin ammaani mayno markaana la dooni maayo in kuwa hadalka baafinaya la ammaano tan ahmiyadda leh waxa weeye inaannu samayno wixii ilaah uu inaga doonayey inaannu samayno oo ah inaan talooyinka ilaah dadka u soo jeedinno haddaba sida aynu ugu ad adagnahay inaan hadalka ilaah dadka gaarsiinno ayaa tilmaan cad ka bixinaysa garashadeenna ah in ilaah uu ina xukumayo taasina waa waxa kuwa badan oo ka mid ah wehelnimada masiixa ka dhigay sida inay hurdaan baahi baa ka jirta dunida oo loo qabo hadallada ilaah waana inaan dadkayaga gaarsiinnaa hadalka iyadoo aynan raadinaynin waxa ay raalliga ka yihiin ama ay doonayaan iyo waxa ayan doonaynin dadka dhulkanna jooga waxay qarka u saaran yihiin in ilaah uu xukumo marka waa intaasi laga hortagaa oo la barbaariyaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan maxaa yeelay haddii aannu waalannahay waa ilaah aawadiis haddii aannu miir qabnana waa aawadiin bawlos wuxuu haatan leeyahay dadka qaar bay la tahay inuu waalan yahay taasina buu yidhi dhib kuma hayso isaga waayo wuxuu wadaa howsha ilaah dadka qaarna waxay la tahay inuu miir qabo waxaana ugu wacan in iyagu ay sidaasi u arkeen oo aanay u arag inaannu waalnayn haatanna waxaannu eegaynaa maaddada saddexaad oo aan u doonayo inaan addoon u ahaado ilaah waxaanan ka eegaynaa isla warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qoran sida tan waayo jacaylka masiixa ayaa na qasba annagoo tan xisaabna inuu mid dhammaan u dhintay sidaas daraaddeed ayay dhammaan dhinteen isagu wuxuu u dhintay dhammaan in kuwa nooli aanay u sii noolaan nafsaddooda laakiin ay u sii noolaadaan kan aawadood u dhintay oo u sara kacay haddaba marka uu leeyahay waxaa i qasbaa ayaan dad badani garanaynin macnaha ka dambeeya dadka qaar bay la ahayd in jacaylka masiixu uu xadaynayo oo ku koobayo in dantiisa la qabto taasina looma jeedo mana ahan hadalkii bawlos uu isticmaalay wuxuu leeyahay waa jacaylka masiixa kan ku hagaya inuu hadalka la qaybsado dadka oo waa jacaylka masiixa waxa kicinaya ruuxiisa markaana waa jacaylka masiixa kan inaga dhiga inaan dadka gaarsiinno hadallada ilaah jacaylka masiixa waa kan ina qasbaya wuxuu markaasi raaciyey uu leeyahay annagoo tan xisaabna inuu dhammaan u dhintay sidaa daraaddeed ayay dhammaan dhinteen sababtaasi aawadeed ayaa bawlos dadka uu ugu wacdinayaa hadalka oo farriinta injiilkana wuxuu gaarsiinayaa dhammaan dunida oo dhan isagoo faalladiisa sii wata ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay isagu wuxuu u dhintay dhammaan in kuwa nool aanay u sii noolaanin nafsaddooda laakiin ay u sii noolaadaan kan aawadood u dhintay oo u sara kacay marka ay sidaas tahay ayaannu garanaynaa in dadku ay dembiyadooda ku dhinteen markii aadan oo ahaa awowgeen uu ku dembaabay beer ceedan waxaa haddaba aynu la xukumannahay abkow aadan ilaah wuxuu ku yidhi sida ku qoran kitaabka bilowgii oo ah kitaabka ugu horreeya baibalka ama axdigii hore cutubka labaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan rabbiga ilaahahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaal waxbaad ka cuni kartaan laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanaad waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa haddaba isagoo garanaya ayaa abkow aadan wuxuu ku dembaabay ilaaha abuuraha ah markaasaa dhimasho lagu xukumay markii uu sidaas yeelayna wuxuu la degay dhammaan faraciisii oo dhan waayo isagu wuxuu ahaa awowgeen aniga iyo adiga waxaynu mid ka noqonnay qoys dhimasho hoos jooga dadka oo dhanina waxay ku xukuman yihiin dhimasho nebi daa'uud oo arrinka fahamsan ayaa wuxuu mid ka mid ah sabuuradihiisa ku qoray inkastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada markii uu sidaasi lahaa ulama jeedin dhammaadka noloshiisa wuxuuse ula jeeday in dadka oo dhaniba ay ku socdaan dooxada hooska dhimashada taasoo sii yaraanaysa oo ugu dambayntana dhimasho ayaannu qarka u nimaadnaa haddaba haddaan tusaale u soo qaadanno ciise masiix wuxuu dunidan ka soo galay samada wuxuu ahaa nin aan dembi lahayn wuxuuna ahaa mid quduus ah oo aan cidna wax u dhimin oo aan ninna xumaan ku samayn oo dembiilayaasha laga soocay wuxuu u yimid dunidan dembiga miiran sidii uu kaga badbaadin lahaa dadka dembiga leh dembiyadooda welibana markii u yimid nin quduus ah dunida kama helin dadkii oo dhanina waxay isku soo urursadeen dooxada hooska dhimashada waxaanay ku dhinteen xadgudubyadoodii iyo dembiyadoodii marka muxuu sameeyey isagu wuxuu yimid dunidan oo wuxuu soo caga dhigtay duni dadkii oo dhammiba ay joogaan ama ay ku sugan yihiin goobta dhimashada markaasuu iyaga oo dhan u dhintay waayo dadkii way dhinteen markaasuu dhimashadii ugu tegey markaasuu kala soo baxay rumaystayaashii markii uu helay sarakicidda nolosha haddaba miyuu ina soo gaarsiiyey heerkii aadan uu joogay waa maya hase yeeshee wuxuu keenay xagga samada innaga rumaystayaasha ah ee rumaysan ciise masiix waxaannu haatan masiixa la joognaa jannada haddaba isaga ayaa ina soo kiciyey wuxuuna masiixa nala fariisiiyey jannada waxaana tixraacu uu ku qoran yahay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer efesos cutubka labaad aayadda lixaad haddaan aayaddii kore ee shan iyo tobanaad ku noqonno ayaa bawlos uu leeyahay isagu wuxuu u dhintay dhammaan in kuwa nooli aanay u sii noolaan nafsadooda haddaba isagu wuxuu galay booskeenna oo kuwa isaga rumaystaana way la sare kacayaan mana ahan in meeshoodii lagu celiyo wixii loo sare kiciyey laakiin in ay masiixa samada la joogaan haddaba masiixu wuxuu qaaday dembiyadeenna oo haddii aynu doonayno inaan noolaanno waa inaan isaga rumaysannaa si rumaysadka yaga aawadiis kuwa noole aanay u sii noolaan nafsadooda laakiin ay u sii noolaadaan kan aawadood u dhintay oo u sara kacay haddaba masiixu uma sara kicin si aniga iyo adigu aynu dhimasho kaga badbaadno iyo weliba ciqaab laakiin in laynaga soo bixiyo xaaladdii dhimashada ee aynu ku jirnay innagoo wadanna cusaybka nolosha haatan nolosheenna waa in loo hibeeyo isaga si aynu u noolaanno nolol ammaan leh waayo qofka ilaah ka cabsada wuxuu haatan gelayaa nolol ka duwantii hore haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan taa aawadeed tan iyo haddeer nina jidhka ku garan mayno inkastoo aannu masiix jidhka ku garan jirnay haddase isaga sidaas u sii garan mayno haatan jidhka ama garashadeenna qofnimo ku garan kari mayno ninna waxaanse dadka u aragnaa si ka duwan sidii aynu berigii hore u arki jirnay markii aynu jidhka ku soconnay dunida waxaa jooga kuwo lumay oo keliya kuwaasaa dad adduunyo loogu yeedhaa waxaan markaasi garanayaa nin cilmi iyo aqoon lahaa oo haystay shahaadada b h d da oo wax ka dhigi jiray jaamacadda ku taalla dalka maraykanka ee basadina ninkaasu inkastoo uu wax garanayo haddana wuxuu ahaa baadi waayo masiixa ma uusan aaminin waxaan kaloo garanayaa nin aan waxba haysanin oo fakhri ah haddana aan rumaysnayn masiixa ninkaasu waa baadi marka la leeyahay ninna jidhka ku garan mayno ayaa loola jeedaa dadka uma qiimayno reeraha ay ka yimaadeen ama jinsiyadooda waxaanse garanaynaa marka la eego dabeecaddoodii hore inay ka lumeen masiixa hase yeeshee masiixa ayaa u dhintay wuxuu u dhintay kan aqoonta leh iyo weliba kan miskiinka ah oo aan hooyga lahayn oo wuxuu u dhintay qof waliba rasuul yacquub ayaa wuxuu xaal arrinkaasi ku saabsan ku qoray warqaddiisii cutubkeeda labaad wuxuuna leeyahay waa qalad in qofka hodanka ah laga hormariyo derajo ahaan kan miskiinka ah maxaa haddaba taasi ku jaban ama ay qalad ku tahay haddaba maadaama aynu nahay carruurtii ilaah waa inaynan diiradda saarin kuwa hodanka ah oo keliya laakiin waa inaan dadka oo dhan u eegnaa sida inay yihiin dembiilayaal xadgudubyadoodii ku lumay kuwaasoo masiixu uu u dhintay weliba waxaa meesha ka baxaya kala qoqobnaantii u dhexaysay yuhuudda iyo quruumaha haddaba dadka aadamiga ah oo dhan waa dembiilayaal ilaa hortii xalka keliya ee innaga oo dhaniba aynu haysanno ayaa wuxuu yahay injiilka ciise masiix haddaba dadka u eegi mayno sida ay yihiin hadday hodan yihiin ama hadday masaakiin yihiin haddii kuwa la liido ay yihiin iyo hadday kuwa gobta ah yihiinba waxaannu dadka oo dhan u eegaynaa inay dembiilayaal wada yihiin oo ilaah ay u siman yihiin oo aan la kala dooran ee xina aysan jirin waxaa bawlos uu inoo sheegayaa oo uu leeyahay taas aawadeed tan iyo haddeer ninna jidhka ku garan mayno inkastoo aannu masiix jidhka ku garan jirnay haddase isaga sidaas u sii garan mayno haddaba waxaan rumaysanahay in bawlos berigii hore uu ahaa kuwa dadka u eega derajadooda waayo waxaan qiyaasayaa xitaa inuu joogay maalintii ciise masiix la qodbayey ma ahan wax iga daadegaya in bawlos oo isagu ahaa farrisi uu ka maqnaa markii ciise masiix lagu qodbayey magaalada yeruusaalem ciise masiix wuxuu dunidan yimid ilaa iyo laba kun oo sannadood ka hor wuxuu ku dhashay beytlaxam wuxuuna ku soo barbaaray nasaret wuxuu ku dhex socon jiray dariiqyada galilii wuxuuna howshii wacdiska ka bilaabay kaana tii reer galilii wuxuuna soo aaday magaalada yeruusaalem halkaasoo lagu qodbay isku tallaabta oo uu ku dhintay waxaana lagu xabaalay meel ka baxsan caasimada yeruusaalem waxaanay ahayd qabri uu lahaa nin xurmo lahaa oo la odhan jiray yuusufkii reer arimitaaya wuxuuna soo sare kacay maalintii saddexaad wuxuuna u muuqday kuwiisii dabeetana samada ayuu dib ugu noqday haddaba garan mayno haatan isaga oo ma aha ninkii reer galilii laakiin mana jiro nin reer galilii ah maanta haddii uu jirayna haatan samada ayuu galay markiisa la gaaro xilliga dhalashadiisa loo dabaaldego ayaa dad badani waxay soo aadaan magaalada baytulaxam meeshaas way cidhiiri badan tahay maxay haddaba dadkaasu eegayaan ma waxay eegayaan dhallaan haddaba halkaasi ma joogo yeruusaalemna waxaa xilligaasi yimaada dad dalxiis ah wakhtiga ciidda istarka si ay ugu xusuustaan markii ciise la qodbayey hase yeeshee sayidkeennu halkaasi ma joogo markaasoo arki maysid inaynaan isaga garanaynin markii uu ku noqday samada waayo jir ma ahan haatan waxaynu garanaynay markii uu jidhka ahaa haatanse wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee ilaah waana masiixii sare kacay oo ammaanmay inkastoo aynu garanaynay markii uu jidhka ahaa haddaba haatan ma ahan kii jidhka ahaa innagana laynaguma suntin masiixa jidhka ah ee waxaa laynagu calaamadeeyey ama laynagu suntay masiixa galay ammaantiisa taasina waa asbaabta laynoogu sheegayo inaan isaga la dhimannay oon la sara kacnay oo haatanna aynu ku dhex jirno masiixii sare kacay ee samooyinka ku jiray haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda toddoba-iyo tobanaad ee baalka shan boqol siddeed iyo toban ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed haddii qof masiix ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeene haddaba waxaa halkan laynagu siiyey warbixin caaqibo leh haddaba abuur waxaa loola jeedaa un cusub haddii qof kasta masiix uu ku jiro qofkaasu waa uun cusub haddaba aayaddanu waa mid caan ah waxaanay inoo sheegaysaa sida qofka masiixiga ahi uu ku noqday abuur cusub ama uun cusub waxay markaasi leeyihiin masiixiyiintu kama fakeraan waxyaabihii xumaa ee ay horay u samayn jireen oo haatan ficiladoodu way ku duwan yihiin kuwii hore si markaasi ay ku noqdaan uun cusub sida aayadduba ay leedahay haddii aniga iyo adiga aynu haatan nahay abuur cusub oo masiixa ku jira waa sidii abuurkii hore haddaba xusuuso in dadka oo dhammiba ay ku noolaayeen dooxada hooska dhimashada markii masiixu uu u yimid maadaama aynu haatan ku kalsoonnahay masiixa waxaa lumaya xidhiirkii hore iyo fikraddii hore kol dambe laynaguma calaamadinayo ama laynaguma suntayo aadan oo dunida laynaguma calaamadaynin innaga waa layna baabtiisay oo waxaynu qayb ka noqonnay ururka rumaystayaasha ee loo hibeeyey ciise masiix waxyaabihii hore way idlaadeen ama way zuuleen ama way tageen haatanna wax waliba way cusboonaadeen markaan u nimid masiixa waxaannu haatan xidhiir la leennahay masiixii ammaanmay bal aan ficil ahaan idinku sharraxo tan waxaa laga yaabaa markaasi inaad tidhaahdo taasi waa wax wanaagsan oo aayaddu way wacan tahay laakiin sidee baanse ku ogaanayaa inaan ahay uun cusub ama abuur cusub oo masiixa ku jira bal haatan si wacan ii dhegayso dhegaystow sayid ciise masiix qudhiisa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatanaad ee baalka boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii i soo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xukunno geli maayo laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay haddaba miyaad rumaysan tahay sayid ciise masiix miyaad ku kalsoon tahay haddii aad ku kalsoon tahay dhegaystow wuxuu ku xaqiijinayaa inaad leedahay nolosha daa'imka ah oo weliba aadan xukunno arkaynin waxaanaad ka soo gudbaysaa dhimashada oo waxaad u soo gudbaysaa nolosha miyaanay haddaba taasu kaa dhigaynin abuur cusub oo aan welibana gelaynin xukun ama dhimasho waxaanad u soo gudubtay nolosha cusub haddaba waxaa iga waana ah inaadan isku hadlaynin khibradahaaga waxaad tahay abuur cusub waayo ciise masiix baa sidaasi leh oo abuurka cusubi wuxuu ku sallaysan yahay hadalladii ilaah kol dambe qayb kama tihid waxyaalihii hore oo kol dambeeto ku juri maysid dhimashadii nebi aadan abuurka cusub wuxuu ku jiraa masiixa adigana waad soo gelaysaa haddii aad kalsoonidaada saarato masiixa adiga iyo aniguba meel khatar ah ayaannu soo istaagaynaa oo waxaa jiraya duufsasho waxaa laga yaabaa weliba inaan dhacno si kastoo aynu u dhacnaba laakiin runtu waxay tahay in masiixa uu ina soo furtay oo innaguna aynu nahay abuur cusub oo isaga ku dhex jira haatanna bawlos farriintaasi ayuu horay u sii wadayaa oo waxaannu eegaynaa isla warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin wax waliba waa xagga ilaah kan inagula heshiiyey masiixa oo na siiyey adeegidda heshiisnimada ow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin